أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo madaxa kooxda riddada ayaa bilaabay inuu burburiyo qaar ka mid ah masaajidda magaalada muqdisho kadibna uu si iibiyo dhulalkii masaajiddaasi ku yaaleen kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta afaraad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri ardayda machadka ibnu teymiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceelwarre ee wilaayada hiiraan والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikani isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo marwaan moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo hayaa waxaa sii kordhaya khasaaraha lagu gaarsiiyey murtadiinta dagaalo culus oo shalay ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada beeraxaani iyo janaac cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose iyadoona dagaaladaas allaha fadligii si ba-an loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaas lagu dilay konton iyo kow askari oo murtadiin ahaa oo toddoba ka mid ah saraakiil tahay waxaana xushida mudan in qaar ka mid ah meydadka murtadiinta ay maalintii labaad ay daadsan yihiin goobtii shalay lagu dagaalamay sidoo kale dagaaladaas shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaa lagu dhaawacay toddobaatan iyo kow askari oo murtadiin ahaa iyadoona maleeshiyaadka riddada oo dusha loo saariyey khasaare culus dib ugu laabteen magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka ku sugan goobtii shalay lagu dagaalamay waxayna geesyada towxiidka gacanta ku dhigeen hub kala duwan oo qaniimo ahaa dhanka wilaayada shabeellaha hoose howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiinta ay xalay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ahaa dhanka wilaayada bakoolna ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaha kaga sugan yahay wilaayadaas dagaalka sida ba-an murtadiinta loogu xasuuqay ee shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxa uu muujinayaa sida uu dhiigbaa xoogan uga socdo cadowga allaah ee duulaanka shareecala darirka ka soo qaaday wilaayaadka islaamiga mahadsanid marwaan madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa bilaabay inuu burburiyo qaar ka mid a masaajidda magaalada muqdisho kadibna uu sii iibiyo dhulalkii masaajiddaas ku yaaleen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkaasi inoo sii ambaqaadaya kooxda riddada soomaaliya ayaa sare u qaaday boobka ay ku hayso dhulalka shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waxaana lasoo calaamadeeyey dhulboob noociisa oo kale aan horey loogu arkin dalka kadib markii uu soo cunay dhulalkii danta guud ee muqdisho soo nafaagay qabuurihii iskuul buliisiya barakiciyeyna dad badan oo masaakiin ahaa wuxuu madaxa kooxda riddada markan qaaday tallaabo kale oo dadka qaar la yaab ku noqotay taasoo ah boobka masaajidda oo ka mid ah guryaha alle balse layaab ma leh kol haddii qabuurihii ay badbaadi waayeen kooxda riddada ayaa wax ka yar hal isbuuc u qabatay in la dumiyo masjidka jaamac xaafadda kalluunka ee magaalada muqdisho kaas oo sagaashimeeyadii lagu dhisay lacago tabaruucaad ah oo ay dadka xaafaddu iska soo ururiyeen qaar ka mid ah howlwadeennada masjidka ayaa warbaahinta u sheegay in gaadiid cagafcagafyo ah ay yimaadeen masjidka ayna saraakiisha kooxda riddada go-aamiyeen burburinta masjidka masaajidkan waxay ku yaallaa xaafadda kalluunka isagoo waxaan ku bilownay sagaashan iyo saddexdii saddex afar mitir ayaan ku bilownay oo jiingada adugu wuxuu heer soo socdo hadba aan weyneyno hadba la weyneeyo heerkaanoo maraa xaafadda kalluunku ka tirsan yahay waa masaajid jamaacaha hadda oo cudbo iyo wax walba lagu tukado alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana waxaa la leeyahay waa la duminaa oo maaragtay xaafadda dhanba waa la duminaa haddi allay u taallaa tan waa qayb ka mid ah qorshaha la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta waana sababta gaalada ay u dhiseen xukuumadda radyada ee fadhigeedu yahay muqdisho si ay u fuliso danaha saliibiyiinta ee diinla diriirka ah boobka lagu hayo hantida shacabka ayaa sii korortay tan iyo markii uu xafiiska ugu sareeya kooxda radyada dib ugu soo laabtay murtad xasan sheekh maxamuud ilaa heer hadda la marayo in madaxda murtadiinta ganacsato iyo malaawayaala ka iibsadaan masaajidda alle mahadsanid cali yare kataib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo ah qeybta afaraad mashruuca qeybinta sakada ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri abuu xasan ayaa warbixintan soo socota inooga diyaariyey
جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير
fiidiyowgan oo gaaraya ku dhowaa shan daqiiqo ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya islamarkaana lagu soo bandhigaya mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ayay markan kataa'ib al ikhbaariya u jahaysatay dhanka wilaayada islaamiga ee bakool waxaa fiidiyowgan ka soo muuqanaya masaakiinta iyo fuqarada ku dhaqan deegaanka gomaro oo ka mid a deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxaana dadka loo qaybinayaa xoolo isugu jiray ari iyo geel mid ka mid a guddiga loo xilsaaray qaybinta sakada xoolaha nool oo fiidiyoga ka soo muuqanayo ayaa dadka kula hadlaya fagaaro ku yaala deegaanka gomaro ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaana sidoo kale uu soo bandhigayaa qaar ka mid a magacyada dadka masaakiinta iyo fuqarada ee xoolaha la siiyey ikhwaani fillaah deegaanka gomoro oo hooseeda u degmada waajid may baan tan idinku bilaawdaa inta ka geebiyahayna sekidii hoolaha nool oo laydinka talagalay in masaakiinta iyo fuqarada la sey intaas kadib walaalayaal may baa bilaawnu fadaane magayad magayaalkii liiskii dadkiya weeran lankasta ikhwaani fillaah may baa siinku odsadaane in magaajaysa faylan dhugunsado buugga li yaraay reengarwaalkii reengarwaal afar neef aadan mado cabdiga kiiga haa afar neef
جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا ibrahin garwaalkii ibrahin garwaal inta fiidiyowga uu socdo waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay mashruucan qaybinta sakada xoolaha nool waxaana ay mahad alle kadib u mahad celinayaan xarakada shabaabulmujaahidiin magaaday huseen maasaaga leere deegaankaanu ku kooy buurdhuunlu gomorifooga waliilaka gaadadoo haaye hoolagii ma aragnay masaakiinta la siyaay zakaawaadkiya ka gaadadoo haayna wali gaadaday ana sidineef iringe alxamdulilah alxamdulilah mayan ka do'aayay mujaahidiinta ilaahay barakaay ilaahay kaalmay gaaladan alla noo jibiy diintaynana ilaahay gowiyooy cadowkana ilaahay noo fuji saasa diltaarangay wabilaahi tawfiiq an oo magacay rew iida waliba goorowda rew fooga deegaanka gomaro geedka olika dhiibiyo haay horay zakawaadkii noolka ilika dhiibiyo haay iyo geedka gaaduhan ilaahay kama hasan maxadda bacdishe mujaahidiinta kama hasan ilaahay aanan kama hasayna irin dhabeelaa yaadad la sii maxaddaasna ilaahay aan sugnaati ilaahay mujaahidiinta gaaladati kor eka waala gaalaana adi ibi
سرنا سرنا سرنا لنبني اليوم بالايمان بنيانا waa fiidiyowgii afraad ee laga soo saaro mashruucan qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxaana ka horreeyay ilaa saddex fiidiyow oo laba ka mid ay ahaayeen wilaayada islaamiga ee jubbada hoose halka midka kalena uu ahaa degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abuu xasaan ugu dambeyntii ardayda machadka ibnu teymiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyaad ka tarjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceelwarre ee wilaayada hiiraan munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay laguna soo bandhigay bandhig cilmiyaad heer sare ah oo ka tarjumaya heerkooda waxbarasho ee ardayda machadka ibnu teymiya ee deegaanka ceelwarre ee wilaayada hiiraan ayaa waxay ka dhacday xarunta machadka ah ee deegaanka ceelwarre ardayda machadkaha ee bandhigga sameeyey ayaa soo dhammaystay fatradii koowaad ee waxbarashada machadka ibnu teymiya waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا مرحبا بالوفود الزائرين والمشاركين معنا في الحفلة ومرحبا بالوالدين والمسؤولين والنقباء ووجهاء القبائل ونرحب كل من حضر هذا المشهد وأقول لكم احتسبوا الأجر من الله بخطواتكم التي رفعتم إلينا وقطعكم للمسافات البعيدة وسوف أتناول في كلمتي هذه أربعة بنود أولا الوصية بالتقوى والإخلاص العلم لغة إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما صفة ينكشف بها المظلوم انكشافا تاما بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعلى وسورة مكية ee soo degtay qabla alhijra bismillaahi magaca allahi ku bilaabanaa alraxmaani allaha naxariista guud naxariisanaye alraxiimi allaha naxariista khaas naxariisanaye sabbix nasah isma rabbika rabbigaa magacii alaclaa rabbigaa magaciisa sarreeye alladii allaha khalaqa abuure fasawaa simay أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكون وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي nabadoon axmed jihaad oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ku ammaanay maktabka dacwadaha ee deegaanka ceelwareeh juhdiga uu gelinayo waxbarashada bulshada deegaankaasi aad baan ugu faraxsannahay farxad ayaan la dhaqaaq weynay ilaahay baa mahad iska leh cilmiga muxaafadada kor loo qaaday ardada rag iyo dumar bandhigga ee soo bandhigeenna waa mid cajiiba waxaan kaloon leeyahay macallimiintii iyo dadkii ducaadda ahaa ee juhdigan bixiyey waxaan leeyahay wilaayada hiiraan waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka allaha idiin saaro dadaalkaasne in la sii laba jibbaaro ayaan dardaarmi lahaa maxaa yeelay ardada magaalada ciyaalka magaalada oo dhan isbeddel baa ka jira magaaladan qaryadan xagga cilmiga waxaan leeyahay tallaabadaasu tallaabo aad loo qaada waaye oo ilaahay lagu raalli gelinayo oo dadka lagu hormarinayo waxaan leeyahay wilaayada hiiraan waxaan leeyahay khaasatan ducaadda maxaafadada ceelwarre juhdigiina sii laba jibbaara wilaayada hiiraan ayaa dadaal dheeraad ah ku bixisa tayeenta macaahidda iyo maraakiista waxbarasho iyadoona ahmiyad gaar ah siisa sare u qaadidda heerka waxbarashadaha ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu